labuxidigle saalax xasan aadan oo ka mid ahaa saraakiisha booliiska dowladda federaalk ayaa shalay waxaa lagu dilay deegaanka galgalato ee duleedka magaalada muqdisho waxaa dilka geystay askari ka tirsan ciidankii uu isagu taliyaha u ahaa waxaana uu ku dhuftay soddon xabadood ehlada sirkaalka la dilay ayaa sheegay in la fakiyey askarigii dilka geystay iyagoona sheegay in aanay aasi doonin meydka ilaa gacanta lagu soo dhigayo askarigii dilka fuliyey waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhib shala ka dhacay kontaroolka galgalato sargaal boolisa oo magaciisa lagu magacaabo saalax xasan aadan ayaa lagu dilay shalay halkaas dilkaas wuxuu u dhacay si arxandarra ah askartii la joogtay oo la shaqaynaysay nin ka mid ahaa dilay qasnadda soddonkii xaboo ku jirtayna waa ku faarujiyey darin baa lagu duuduubay meel baana lagu tuuray ninkii dilayna waa la fakiyey askartii joogtay na ninkii maysan qabannin ninkaasna meel cidlaa laguma dilin kontaroolkii iyo askartii uu madaxda u ahaa la joogay baa inta la dilay soddon xaboolato lagu dhuftay buu ninkii baxsaday meydkiisii isbitaal digfeeruu yaallaa farinjeeru ku jiraa go'aankan qaadanay wuxuu yahay in na la keeno askarigii dilay ninkaas in sharciga la waafajiyo dilkan ayaa imaanaya iyadoo marar kala duwan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ay toogteen ilaaladooda ama istaafyadooda kadib markii ay isku maandhaafeen maandooriyaha qaybihiisa kala duwan